iyo wataabicuuna bikayri ixsaan kuwa le markaa waa raacaynaa laakiin sifo wanaagsan iyo dariiq wanaagsan kuma raacayaane bidcooyin iyo imtixaan ayay leeyihin waa ku raacaynaa mana aha dariiq saxanoo dariiq saxaabadu ay ka beri tahay weeye laakiin iyagaa u nisbaynaya oo ka dhigaya inay saxaabadii raacsan yihiin laakiin sifo saxan kuma raacayaan iyo wataabicuuna biixsaan iyo kuwa markaa wanaag iyo si toosan oo qumman ku raacaya maadaamay saxaabadu acyaantii ummaddan yihiin iyo akhyaartii iyo ahlusharafkii ummaddan maadaamu ay yihiin sida safaariniyaduba uu nadmiga ku tilmaamayey walaysa fi lummati ka saxaabati alfadli waalmacruufi waalisaara yacnii kuma sugna ummaddan saxaabada oo kale oo cid fadli ku gaadhi kartaa ma jirto xagga fadliga xagga macruufka iyo wanaagga iyo xagga asiibista dhinac kastoo ay tahayba oo xagga asiibisteed iyo dhinac kastoo ay tahayba iyaga ayaa waxa weeye ummaddan u ah markaa akhyaar iyo kuwa lagu daydo wa bacdu intaa kadib faalcilmu cilmiga iyo aqoonta loo yeesho bidi lfaraa'idi tanoo faraa'ida ah aqoonta loo yeeshaa min afdal alcilmi cilmika ugu fadli badan bay ka mid tahay bilaa mucaaridin khilaaf la'aan wuxuu leeyahay iyadoo wax ka hor imanaya aanay jirin in loo aqoon yeesho faraa'idan iyada ah cilmiga kiisa ugu fadli badan bay ka mid tahay macnaa iyadu uguma fadli badnaa oo dee waa laga fadli badan yahay laakiin kuwa ugu fadliga badan lee ugu mudan ayaa ay ka mid tahay waana xaqiiqatan waa saa uu sheegay oo dee sharaf iyo wanaag waxaa ugu filan inay tahay min culuumi shariica ayaa sharaf iyo wanaag ugu filan wayna inagii tilmaamaynay inay ku saabsan tahay saddex ka mid ah masalan daruuriyaadka sifada ah saddex ka mid ah inay si toosa u taabanayso oo dimaada iyo masalan acraada iyo sharafta iyo amwaasha dirkaba inay kusoo aroorayso waana xoolaha oo qura aanay ku gaar ahayn inta bani aadamku isku dulmiyo inta ugu badan oo saddexdaas ah nebiguna sala allahu alayh wasalam xajkii xajatulwadaac maalintii markaa yoomunaxrida ee tobnoodka ee mina waa uu baraarujiya arrintaa bani aadamku oo aada isugu dulmiyo wa ina dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum calaykum xaraamun ka xurmati yowmikum haada yacnii xadiiskii macruufka ahaa waa uu tilmaamay nebigu sala allahu alayh wasalam iyo khudbadiisii caanka ahayd waa uu ku caddeeyey markaa saddexdaasiba inay u baahan yihiin in aada looga digtoonaado oo waxa weeyaan xaaraam noqoshiyahooda iyo haddii laisku xadgudbo adayga ay leedahay laga fogaado markaa saddexdabana dhaxalku waa ku saabsan yahi xoolo qura lama dhaxlo ama dhiig buu kusoo arooriya qisaas baa lakala dhaxli ama cirdi iyo sharaf la isku xadgudbay iyo xadulqadki iyo waxyaabahaasi baa lakala dhaxli ama maal iyo wixii lamida yani xuquuq miidhan oo hadday ay markaa tahay shubca iyo ayaynu arki doonaa in la dhaxlayo wa bacdu intaa kadib falcilmu aqoonta loo yeesho iyo cilmiga iyo ogaalka la ogaado bidilfaraa'idi tan oo faraa'ida ah min afdali lcilmi cilmita ugu fadli badan bay ka mid tahay bilaa mucaaridin khilaaf la-aan ta ugu fadli badan ayay ka mid tahay wuu cileeyo waa sababeeyo id huwa id cile huwa isagu nisfu lcilmi cilmiga barhkii weeye fimaa warada sida soo aroortay fii khabarin habar ku soo aroortay can ilnabiyi musnada habar markaa nebiga loo tiiriyey oo musnad ah oo sanad markaa loogu tiiriyey nebiga sala allahu alayh wasalam sida ku soo aroortay waxa weeyaan buyi waa nisfu lcilmi xadiiskase sidaa tilmaamaya ma ansixin oo xadiis ansaxay ma aha xadiiska nisfulcilmiga ku tilmaamay wa anahu cilmu lfaraa'idku walu maa sayurfacu awalu maa ka ugu horeeya weeye sayurfacu la kor yeeli doono min alculuumi culumta xaggeeda filwaraa khalqiga dhexdiisa laga kor yeeli doono oo wayunzacu laga siibi doono isla xadiiskaasuun oo tacalamu lfaraa'ida wacallimuuha fa inahu nasfu lcilmi wa huwa yunsa wa huwa awalu shayin yunzacu min ummati lakin waa xadiis aad iyo aad daciifkiisu u daran yahay oo tilmaamaya waa faraa'idka barta dadkana bara maxaa yeelay waa nisfu lcilmi waana cilmiga ugu horeeye la ilaawi doona ummaddan laga siibay adigu salafka qaarkood dee asaaniid saxiixa way kaga sugan tahay iyagoo masalan yidhi waa nisfulcilmi maxaa yeelay khalqiga oo dhan baa lagu imtixaamaayo qof kastaba wadadaa waqtiga waa maraya way jirtaa lakin xadiis ahaan uma sugnaa xadiis ahaan uma sugnaa aahaarihii shalay aynu saxaabada iyo keyrkoodba ka soo naqlinaynay ayaana fadli ugu filan oo ahlucilmigu inay aada iyo aada u sanayn jireen uuna ka mid yahay markaa culumta shariicada kuwa ugu mudan oo saddexdaa aynu tilmaamaynay ee markaa ka mida daruuriyaadkana qaadanaya saddexdaba oo bani aadamkii la rabo qof kastaaba xaqa uu leeyahay inuu qaato oo ka fogaado baatilka iyo wixii aanu xaq ulahayn taas sidaa sharaf iyo wanaag ugu filan wa fiihi lisaxaabati alcalaama wa fiihi ay fii cilmi lfaraa'id wa fiihi waxa ugu sugan cilmu lfaraa'idka lisaxaabati saxaabada alaclaami caalimiinta ah ee aclaamta ah madaahibun mashhuurat laxkaam waxaa ugu sugan buu yihi saxaabada aclaamta ah cilmiga faraa'idka madaahib mashhuuratu laxkaami ay caan tahay marka axkaamteedu ay caan tahay marka hadiya jeer shicirku waxyaaba badan buu iska leeyahay oo imanka madaahibu yani wuu markaa tanwiiniyey iyadoo dee la yaqaano waxa weeyaan hadiya jeer siiqada muntahajumuuca ah inaan waxa weeyaan tanwiinta aanay qaadan laakin waa idraar daraaddeed oo maadaama shicir tahay walidiraarin aw tanaasubin surifku lmanci walmasruufu qad laa yanfarif wa fiihi waxaa ugu sugan faraa'ida lisaxaabati alaclaam saxaabada caalimiinta ah waxaa ugu sugan madaahibun mashhuuratu laxkaam madaahib madaahibun baa ugu sugan madaahib mashhuuratu laxkaami axkaamteedu ay caan tahay runtii madaahib badanay uguma sugnaa adugu madaahib waa ku leeyihiin waa ku kala duwan yihiin oo dee khilaaf waa ku sugan yihiin axkaam faraa'idka laakiin axkaamta kale khilaafka ku sugan marka loo eego uu yaryahay marka axkaamta kale khilaafka kusugan loo eego aad buu u yaryahay lakin khilaafka kusugan yahay wamadhabu imaami zaydin ajla wamadhabu imaami zaydin wamadhabu madhabka alimaami zaydin imaamkii zayd ahaa ayaa ajlaa ay adharu ugu muuqasho badan wa adharu madhabu imaam zayd waxaa ugu muuqasho badan madhabka imaamu zaydin lidaa sidaa darteed madhabka imaamu zayd ibnu haabit ibnu daxaak alansaari alkhadraji leeyahay madhabkaasaa ugu muuqasho badan lidaa sidaa darteed kaana wuxuu yahay awlaa ka ugu xaqle bitibaaci raacitaan mar haddii muxuu idii qoray axiix waa waxba dhib male lidaabu kana qoray laakin waa caadi wa madhabu imaami zaydin ajlaa macnaha waxaa ugu muuqasho badan madhabka imaamu zayd kaana wuxuuna yahay awlaa ka ugu xaqle lanaa inaga bitibaaci xagga raacitaanka ka ugu xaqle oo macnaha haddii lanaa iyo haddaynu lidaadan u qorayo macnaha mid kastaaba dee xaggii beytkana isku si un bay u markaa noqon oo xaggii markaa shicirkana isku qaarbay isku sar bay ku fadhiisan waana waxa weeye macnihiina ma kala foga oo lidaa sidaa darteed haddii la yahdo kaana awlaa isagaa ugu xaqle bitibaac iyo haddii la yidhaahdo si wuxuu markaa yahay inaga ka ugu xaqle raacitaan sidaa loo hego laa siyamaa siiba guud washaaficiyu muwaafiqun iyadoo shaafici uu waafaqay lahu isaga uu waafaqay oo wa mubaabiqun uu dabaqay macnaha uu ku sargoostay macnaha muu raacinee macnaha uu dee sideeda u waafaqay ijtihaadihi ijtihaadkiisiina uu markaa waafaqayoo uu markaa noqday miduu markaa si toosa ugu beegmay macnaha raacitaan uu raaco ugama jeedo uu imaamu shaafici intuu qallifay inuu dabagalay taa ugama jeedo ee wuxuu leeyahay imaamu shaaficina weliba wuxuu ku waafaqay oo markuu isna mujtahidahay uu ijtihaaday uu ku raacay oo uu yidhi waa ugu saxiixsan yahay marka usuushaa uu maray zayd ibnu saabit mar hadday sidaa tahay waxa weeyaan waa wax la weheshan karo oo iyadana inoo sii xoojinaya buu leeyahay raacitaanka maadaama wadaadku shaafici yahay sidaas ugu tilmaamay laa siyamaa siibahu shaaficiyu shaafici muwaafiqun waa waafaqay lahu isaga wa mubaabiqun waana uu markaa waxa weeye waa si cad ayuu markaa macnaha ugu beegmay fi ijtihaadihi ijtihaadkiisiina waa ku beegmayoo waa dabaqay oo isagoo aan dabagelin ayuu misna waa ku dul dhacay oo ijtihaadkiisii ayay siduu ahayd isaguna uu waafaqay وهذه بيت الطبيعة طبناتني منظومة نظم وي محتوية قوبصنيسة على أصوله أي على أصول الفرائض ومنظومة قوبصنيسة أصول فرائض منضوية بها أي مجتمعة وانا مدى كور سنتهي بها أيضا أصول شعرنا كما دم لكن ويكسور سنتهي usuushii waa ku sugan tahay markaa baabku la tafaasiisheedu yaani ku dhammaystirnaane wa haadihi tani manduumatun weeye nadmi muxtawiya koobsanaya calaa usuulihi calaa usuuli lfaraa'id bihaa mundawiya ay mundawiyatun waana mid ay ku urursan tahay biha iyada wa bi hadihi almanduuma waa ay ku urursan tahay بها بمعنى فيها أنا منظومة إلى دحلي لا يكون سنة وحاو تلماما يا أما مركا إشارة اسم إشارة أنا أكون عيو وح مركا ذهني جي سكوكمي وإنتي أنا نظمي غسرين كهر سيدان هاي راهضو أما إنتي ونظمي غسرين كذب إنت هقرا عيو مركا مقدمة أنا أوصنا إيه يعني وتقولي نوت الماما يا ما أنت إنك منظومة إن حرت على ama isagu isagoo sameeyey ha tiriyo intaan anaa ka horba ha tiriye waa mid koobsanaysa usuushii faraa'ida oo faraa'ida usuusheedii tafaasiisheedii waxba yay koobsan laakiin usuusheeda waa koobsanaysa waana mid ay kusoo urursan tahay dhexdeeda oo usuushii baabku xaqiiqatan waa ku suganta baalaqatu waan ku talaxtigo waan ku xeel dheeraaday fi ikhtisaarihaa soo gaabinteeda muwadixan xaal aan ahay mid caddaynaya ayaan ku xeel dheeraaday markaasoo koobisteeda muxariran oo saafi yeelaya aqwaalaha aqwaasheeda munaqixan oo kala hufaya oo aqwaasheeda markaa ka dhigaya markaa mid markaa si wacan u kala hufan oo u kala haadsan ayaan ku xeel dheeraaday buu leeyay soo koobisteeda soo koobisteeda waan ku xeel dheeraaday anigoo caddaynaya oo ikhtisaar mukhila arrintii aanay ahayn oo koobis wax dhaawacayso wax dhimaysa maaha maca daalika khilaafkii iyo hadalkii badnaana waan ka saafi yeelo waan ka hufay oo aqwaasheediina waan soo taxriiriyey waanan saafi yeelay waana sidaa uu tilmaamayo oo meeshii masalan ama afar bayd ama shan bayd qaadan lahayd waxaa laga yaabaa hal bayd inuu ku kulmiyo وثلثان لاثنتين استوتا فصاعدا ممن له نصف اخر يعني قلدي ثلثان توكله هل بيت بو سوق كاني او يريد ثلثان كي واحد استاله لبا دمر او سمن وحق الدرجه هي حق وصفك كسمن يا وجه كسي بدن او كوي مركا نصفك لا ممن له نصف اخر كوي من نصفه مركا ويان اه اي استاله qofkii halkii waxa weeyaan afartii hadloodee muddo markay keli tahay nisbiga qaadan jirtay ayaa laba iyo wax ka badan markay noqdaan iyagaa qaadanaya buu yii ulusan baydkaa qorisugu geli waxna ma dhimin waxna ma dhaafin oo meeshii wax waxa weeyaan uu hadalkiina ugu dheereeyeyna ma jirto wuu soo koobay wax ka dhiman oo aynu isnaana mu qaydkaa usii xidhaano ma waxaa kusii darana ma jirto samaytuhaa waxaan ku magacaabay alkhalaa'id alburhaaniya qoorgashigii burhaaniyada ayaan ku magacaabay bu waxyaabihi qoorta laga xidhan jiray daabki waxyaabaa la midka ah qoorta lagu qaato marka qoor xidhashadii burhaaniyada ayaan ku magacaabay bu oo maxaa ugu magacaabo waa lamaa qadad markay noqotay daaniyatun mid u dhow liaalibiha kii raba kii dalbaya ee raadinaya markay noqotay mid u dhow oo uu si yar kusoo istixdaari karo markiiba ku keeni karo oo nadmi ahaan uu si yar ku qaban karo ayaa waxaan ku magacaabay wax qoorta layskaga sito wax qoorta lagu sito oo shaksigii aanu wax markaa mashaqaahay kasoo gaadhayn sidii shay uu qoorta ku sitoo kale ula soo baxayoo kale qaabkaasaan ku magacaabay buuli oo qoorgashigii burhaaniyada ayaan ku magacaabay lamaa qadad waa markay noqotay daaniyatu mid u dhow liaalibiha kii dalbanayay ee raadinayey markay noqotay mid u dhow ayaan sidaa ku magacaabay baydka afar iyo tobnaad ee muqadimadiisa wallaha arjuu nafca lilmushtagili biha waan yuklisa lii fi lcamal wallaha arjuu alle oo qura ayaan ka rajaynayaa annafca inuu ku anfaco lilmushtagili ka markaa ku hawlan biha waxa weeyaan nadmigan ka ku hawlan ilaahay baan markaa oo qura ayaan ka rajaynayaa inuu ku anfaco iyo wa an yukhlisa alle oo qura ayaan ka rajaynayaa inuu ii saafi yeelo li aniga fi lcamali xagga camalka inuu ii saafi yeelana ilahay baan subxaanahu watacaala ka rajaynaya ilahay oo qura ee cod kalean tala saaranaya ma jirto markaa shiiku wuxuu kusoo gebagabeeyey markaa hordhicii ama muqadimadii uu u sameeyey nadmigan markaa faraa'idka ku saabsan inuu yidhi alle oo qura ayaan ka rajaynayaa inuu waxa weeye ku anfaco cidda ku hawlan nadmigan iyada ah ciddii ku hawlan ilaahay subxaanahu watacaala ayaan uga baryayaa oo bimacnaa aan uga rajaynayaa inuu ku anfaco sidaa wadeed baa sheekh ibnu cuthaymin yidhi waxaaba dhici karta macnaa de wax la jasminaya maaha war loo haya waxaaba dhici karta inuu yahay baa markaa shaksi markaa ducadiisa la ajiibo mujaabu dacwaabaa dhici karta oo fa yantaficu biha man ishtagala biha dabeedna uu kuba intifaaco ciddii waxa weeye ku hawlanta ee cilmi ka dayda taasaaba dhici karta oo suuro geli karta waxaan kale oo aan ilaahay uu markaa ka rajaynaya weydiisanayaa inuu ka dhiga buu yidhi camal mid ilaahay subxaanahu watacaala u khaalis ah waayo camalku haddaanu noqon khaalisan sawaaban waxa weeyaan markaa wax faa'iidaa ma yeelanayo haddaanu noqon mid ilaahay loo barax tirayo oo xaqana waafaqsan oo sida dariiqa toosan markaa la mariyey haddaanu noqon yubda-u awala bima tacallaqa markaynu intaa hore uu hordhaca ka dhigay aynu ka gudubno haddana wuxuu gelayaa intii iyaduna dhaxalka weli kasii horreysay weli dhaxalkii maynaan gelin wuxuu tilmaamayaa haddana bal tarikada waxyaabaha ku tacalluqaya ama waxyaabaha dhaxalka ka horeeya xuquuqda tarikada ku tacalluqaysa taasi buu rabaa inuu tilmaamo yubda-u waa la bilaabaa awalan u horayn xoolahan laga tegay waxaa lagu bilaabaa bima tacallaqa wixii markaa ku tacalluqaya ee ku saabsan bicayni tarika tarikada caynteyda wixii ku saabsan ayaa ugu horeeya ka rahnin wutiqaa sida rahan lagu kalsoonaaday bihi isaga oo wasiiqa laga dhigtay waxa uu rabaa shan shay oo u kala tartiibsan siday u kala horeeyaan inuu inoo tilmaamo oo ka horeynaya dhaxalka waa farahaan dhaxalka ka horeynaya dhaxalkuna ku shan noqonaya wuxuu ugu horreysiiyey caynu tarika wixii ku tacalluqaya tarikaduna waa wax kasta oo uu ka tegayo shaksigan dhintay oo weliba aqbalaya dhaxal wax kasta oo waxa weeyaan qofkan dhintay uu ka tegayo oo weliba dhaxalna aqbalaya marka wuxuu leeyahay ugu horeyn caynu tarika tarikada laf ahaanteeda wixii ku tacalluqaya ayaa ugu horeeya marka aynu kala qaadne marna hantidu waxa weeye way badan tahay oo waa cinda sica marna waa cinda diiq weeye oo markay arrintu cidhiidhi tahay wey haddii a xooluhu iska badan yihiin tartiibkani waa iska sunne waxba muhima oo tartiibka noocan ay iska sunnuun buu noqonaya haddii tarikadu wax iska badan tahay ama intaanad aasin mid daynla daynkiisa u dhiib ama aasida ugu horaysi yani waxba markaa ama waxa weeye mid shay haystay oo caynta gacanta ku hayeysii iska sunnuun bay noqonaya laakiin xaaladda khilaafku samaro yeelanaya ee madaahibtuna ay ku kala baxayaan waxa weeye marka la yidhaahdo wixii waa shaygan oo qura oo uma qaybsamayo labada shayba marka isagu wuxuu yidhi hadday noocaa noqoto yubda' waa la bilaabayaa awalan bima tacallaqa bicayni tarika waxa ku tacalluqaya tarikada caynteeda laf ahaanteeda wixii ku tacalluqaya ayuunbaa habku loogu horraysanaya waana madhabka jumhuurka oo shaaficiyada iyo xanafiyada iyo maalikiyada iyo qolooyinkaasi waa ariiqa ay ku tageen waxaanu u miaaliyey karahnin wuiqa manaa alifkooska alifulidlaaqa karahnin sida rahan wuiqa bihi lagu kalsoonaaday oo kalsooni laga dhigtay oo shaksigii haddii masalan uu hal shay oo qura ka tago halkii shayna cidi rahan u haysato oo daynteedii u haysato shaksigu shayganuu leeyahay ee cidda kale ay rahanta u haysato ma ciddaale baa loo daynayaa dabeedna muslimiinta la odhanayaa wuxuu ka tegey ma jirtee aasa oo idinku markaa aasidiisii isa saara oo sidaasaa lagu aasaya ama baytulmaala laga aaso ama cid nafaqadiisa lahayd oo markaa qoladaasa ugu horraysa ha aaseen ama akniyada kale muslimiintu aaso adigu cid doontaba ha loo gudbiye ma ninkii xoolama laha ee hala aasay ma odhanayna mise waxaynu odhanaynaa shaksigii uu rahanta siiyey rahantii ha laga soo qaado oo ha laga aaso dabeedna marka laga aaso wixii uga soo hadha ha arko ani waa iyala marka wuxuu leeyahay maya ee laga soo qaadi maayo qofkaa rahanta lehe maydkii inaanu waxba ka tegin oo kalea laga dhigay waxaa la odhanayaa kaa rahanta leh xaqiisu aasidan waa ka horreeyey xaqiisu aasidan waa ka horreeyey dhimashadan maanta lagu mutaystay waana xaq bani aadam oo cidhiidhi iskaga dhisan mar hadday sidaa tahay loogu tegi maayo dee qofkii awalba markuu noolaaba ma lahayn oo cid kalea haysatay oo inuu kasoo furto mooyaane si kale ugama qaadi kareene inuu wixiisuu geeyo mooyaane sidaasi ha ku haysto ummadda kalena shaksigan ha aasto shaaficiyadu iyo qolooyinka markaa dariiqooda maray dhinacaasi ka eegaya marka xanaabilada iyo ahlulcilmiga ciddii dariiqooda martayna waxay leeyihiin maya ha laga aaso waxaana looga aasayaa sababku waxa weeye waxani waxay ka dhigan tahay sidii qofku markuu nool yahay ee uu muflis noqdee kaco oo kale ee hantidii waxa weeyaan dayntiisii iyo hantidiisa dayntu badato sidii looga siin jiray maryaha uu xidhanayo iyo weelka uu wax ku cunayo iyo intuu maalinkaa masalan biishanayo waxyaabihii noocaas ahaa ee markaa lagama maarmaankaa sidii looga siin jiray waa tii oo kale eh kafanta yaree lagu duubayo iyo godka laga gelinaya tii oo kale ay ka dhigan tahay waxa weeye ilowba ilow waa in shaksigan rahanta haya la yidhaahdaa war ninkii dee intaa aad rahanta u haysataabuu adduun lahaa dhimayna dee rahanta ha laga aasee keeno marka qolaba dhinac bay ka eegeysaa laakiin waxaynu u ilanaynaa naadimku qowlkan uu maray oo qowlka shaaficiyada iyo jumhuur ahlulcilmi ay mareen ah oo ah labada xaq kaa horeeya ee shaksigan kalena wixiisii in la siiyo mooye weji kale aan loogu tegi karin ayaa markaa la hormarinaya qowlkaasaynu u ilanaya waana qowlka iyagu markaa maraya marka ka rahnin sida rahan oo wasiqa lagu kalsoonaado rahantu wasaa'iqu salaasa ay saddexda markaa lagu kalsoonaado ay sheegaan ama afarta ay ka dhigaan ayay ka mid tahay oo dee shaahidkii markhaatigii dee masalan rahantii iyo damaankii iyo kitaabadii wixii la qoray yani waa afarta kalsooni qofka geliya marka ka rahnin wasiqa saasuu leeyay bihi isaga iyo wajani sida addoonkii wax dhaawacayey macnaha wax dhaawacayey maaha faldembiyeedka geysanay ama dhaawac ha noqoto ama dil ha noqoto say doonaysaba ha noqoto haddii shaksigan dhintay addoonkaa qura leeyahay addoonkiina cid buu dilay ama kama ha ku dilo ama waxa weeyaan shibhulcamdi ha noqoto ama qisaas waxaa leeyahay camdi aan qisaas lahayn nooca aan qisaasa lahayn dhaawacyada jaytuud iyo waxyaabaha lamidka ha noqoto ama waxa weeyaan qisaas waabay lahaydee waaba laga saamaxay xaalaadka noocaasi ah addoonkii oo sidaa lagu mutaystay oo shaksigii sayidka ah masalan lagu yeeshay addoonka iyo waxaanu geystay ka yaraan badan inuu bixiyo labada ka yar haddii addoonku yar yahay ina addoonkaba ha sallimo dee iska dhiibo haddii waxa uu geystay yar yihiina addoonkiisa ha haysto waxa yarba ha bixiyo ama ha weydiiyo arrinta iyadoo halkaa taagan ayaa sayidka dhinta cid wax kaloo uu haystaana ma jirto sayidkaasi cid wax kaloo uu leeyahay aan addoonka ahayn ma jirto addoonkii ma sayidkii ma loo iibinayaa ama laga aasayaa ila sida xoolahoo kale weeyaan mise waxaa la odhanayaa cidduu wax u geystay ayaa raqabadiisa iska leh ciddanuu dhaawacay ee waxaan u geystay ee sayidka xoolaha kale muslimiinta ha laga aaso in kan nin baa iska leh oo markaa eeganaya si horun bay lamid ilaa shan iyo toban masalo oo shaaficiyadu ay mu'natu tajhiiska ka horaysiyaan aasida kharashkeeda ay ka hormariyaan ayay ka mid yihiin labada noo tilmaamay wa zakaatin tulfa iyo wa zakaatin zako tulfa la helayo oo laga tulmayo iyaduna saasi leeyahay tulqaana adigu fii bacdi nusax baa qoraya iyo wa zakaatin tulfa iyo zako la helayo oo iyaduna waxaan meesha laga helayba waa zako masalan shaksigii ama neef adhi oo sakaadaa lagu lahaa ama geelaa lagaga yeesho ama adhiha lagaga yeesho ama masalan labaa lagu lahaa adigu almuhim intii sakada ee fuqaradu mutaysatay mooyaane wax kale kama tegin oo afartankii adhiga ahaa ee neef la lahaa sagaal iyo soddonkii kale si uu yidhiba meesha waa ka baxda halkaa neefka qura isagoo haya halka neefna ay xaq u leeyihiin fuqaradu oo in la siiyo oo neefkoodii u waajibay uu yahay ayuu dhintay xaaladda noocaasi ah ma laga aasayaa neefkan mise muu lahayna fuqaradaa lahayd baa la odhanayaao waxawaya muslimiinta la odhanaya waxa lasoo aaso waa fardulkifaaya aan iska ridno fardulkifaaya oo ninkan aan iska aasno ama gabadhan ama cidda uu yahayba yacni labadii qowl ayaa ku sugan shaaficiyadu iyo ahlulcilmiga jumhuurkoodu waxay leeyihiin markaa lagama aasayo ee ciddii lahayd ee fuqaradii iyo ciddii lahayd ayaa la siin neefkan zakada ah isagana muslimiinta ama ciddii uu biilka ku lahaa ha noqoto ee biilin lahayd hadduu nool yahay ama aqriyada muslimiinta ha noqoto ama baytulmaalka ha noqotee hadba heerka ay joogto ciddii marka ay halkaa uga gudbayso ayaa aasida bixinaysa marka intaasuu misaal ahaan inooga dhigay laakiin waa ilaa shan iyo toban masalo ayaa markaa ay noqonaysaa inta ay ka horaysayaan munatu tajiis oo ay ka mid tahay masalan cayna maalihi hadduu cinda man aflaf uu ka helo oo kale qofkii kacay masalan ninuu wax ka iibiyey oo kacay oo caynu maalihi oo sideedii aana hayo aanu wax lacagana ka qaado ayaa dhintay markaa ma laga aasayaa mise shaksigii wax laga yeesaday wuxuu leeya war ama waxbana igama siinin oo shaygan uu iga qaatay midhigama siin wax allaala iyo wax kaloo caawa lay siiyana meesha ma yaalaan waa shaygaa qura waa kaydii oo qura oo sidiisii ah dee anigu waan qaadanayaa dayna ku yeelan maayo aasid kaloo gaarana layguma lehe muslimiintaanu la sinahay si aynu wada aasno inay shaaficiyadu dariiqaasi ka maray oo ilaa shan iyo toban masalo ayay ka horaysayaan mu'natu jasiiska uma intaa kadib shaygii caynta maalka ku tacalluqayey ama caynta tarikada wixii ku tacalluqayey markaynu nidhi laga aasi maayo ciddii ay xaqaasi ugu tacalluqay baa iska leh waxaa qodobka labaad noqonayaa mu'natu tajhiis uma bitajhiisin yaliiqu curfa uma intaa kadib bitajhiisin baa ku xiga diyaarin yaliiqu u cunanta curfan ay fil curfi curfi ahaan marka loo eego waxa weeye aasid iyo diyaar garayn u cunanta ayaa lambarka labaad noqonaya oo marka koowaad xoolaha uu ka tegey shaksigan dhintay ciddii cayn ahaan shaygiisan u mutaysatay baa la siinaya ciddii lahayd cayn ahaan u mutaysatay xaqii caynta ku tacalluqay baa ugu horeeya waxaa ku xigaa diyaar garaynta maydka in laga aaso oo xoolihiisa waa in laga aasaayo si markaa curfi ahaan u cunantaa oo aan xadgudubna ahayn waxa weeye gaboodfalna ku jirin waa in looga aasaa xoriya walijihaadi zawjati zawjun yali ay wayali waa tawaleeya azawku ninku lijihaadi zawja gabadha diyaargaraynteedana ninku isagaa tawaleeya in muusiran ay in kaana waa hadduu yahay muusiran mid hodana waa hadduu yahay oo wuxuu lagu aasadii helaya oo hodantinimadu abwaabta way isku khilaaftaa oo matlulaniyo ulmun marka xawaale iyo la joogo iyo marka halkan la joogo iyo masalan marka baabu zaka la joogo sadaqatan tu'khadu min agniyaahim faturaddu calaa fuqaraa'ihim yani abwaabta way isku khilaaftaa marka maanta muusir waxaa looga jeedaa ciddii gabadhan wuxuu ku aaso dihilaysa ee cid waxa weeyaan heer kala gaadhay loogama jeedo marka masale kalu in ugu baraarujiyo kaanaha jumla ictiraadiya oo kale qaabkeed inay tahay laakiin uu uga jeedo uu min baabi tawdiix inuu sii caddeeyo maadaamanu nidhi munatu tajhiiska lambarlara ah inuu yidhaahdo war tajhiiska ta laftiisoo qura ugama jeede hadday sawjo uu leeyahay teeduna waa ku jirtaa la soco ninku isaga ayaa tawaleeya sawjada diyaargaraynteeda bishardi waa hadduu haysto haddaanu se dee wax markaa aanu haysanoo uu mucsir yaho waxba aanu haysan dee laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha marka waxba lagala raaci maayo oo wax ma la weydiinayaa ma jirto adigu ahlulcilmigu waa ku kala qaybsan yihiin shaaficiyaddu dariiqadaasay maraysaa hadduu haystana isagaa gabadha xoolo kasta ha lahaatee wixii lagu diyaar garaynayo isagaa lagu leeyahay iyo xanaabiladoo cagsiga taagan oo le waxba laguma laha allaaliya wax lagu leeyahay ma jirto iyo masalan madhabka maalikiyada iyo xanafiyada waxa weeye iyagu masalan iyagu tilmaamaya xanaabiladu markay yidhaahdeen waxba laguma laha oo iyagu ay markaa dariiqadaa ka mareen adigu shaaficiyadu way tafsiiliyeen qolyaha kalena markaanay qoladani tafsiilin iyagu mar kastaba waa lagu leeyahay bay ahay saddexda qowlqaabkaasay kusoo ururaysa qolo yidhi marnaba laguma leh iyo qolo yidhi markuu hodan yahay baa lagu leeyahay iyo qolada kale oo tilmaamay waxa weeye mar kasta waa lagu leeyahay inuu mucsir ha noqdo ama yuu noqon adigu sheekh ibnu cuthaymiin raxmat ullaahi calayhi sharaxa uu kitaabkan ku leeyahay waxa uu rajaxayaa runtii daahirna ah qowlka shaaficiyada waayo wuxuu leeyahay haddii la yidhaahdo meesha gabadhii haddii la yidhaahdo intay nooshahay unbay biilka ku leedahay iyo markaa waxyaabahay u baahan tahay ee lagama maarmaanka ah sida xanaabiladu ay marayaan lama yidhaahdo waxay istimtaaca iyo ku raaxaysigan bay markaa muqaabil u tahay biilkan la siinaya hadday dhimatayna waxba iguma laha wuxuu leeyahay waa arrin aada iyo aada curfi ahaan u adag cid kastaabana fahmayso adayga iyo foolxumada ku jirta min alcishrai bilmacruufna way kasoo horjeedaa maadaama alla yidhi wacaashiruuhuna bilmacruuf si wanaagsan kula dhaqma suuragal baa haduu leeyahay inuu yidhaahdo ninkii gabadhu intay nooshahay bay wax igu leedahay hadday dhimato waxba iguma laha wax la dhegaysan karayo ma aha buu leeyahay marka madhabka shaaficiyada ugu fiican de qolada kalena qofkii aan waxba haysan in wax la saaraa oo waxa weeyaan la yidhaahdo mar kastaba waa lagu leeyahayna iyada lafteedana adayga ku sugan waa ay muuqanaysa ka saddexaad uma bidayn mursali intaa kadib marka waxa weeyaan haddii caynta wax ku tacalluqaya jireen meesha laga saaro marlabaadka maydkii laga diyaariyo xoolihii uma bidayn mursali kadib daynkii sii daysnaa ee aan caynta ku tacalluqayn ee shaksiga dimadiisa lagu lahaa ta noocaasi ah ayaa lambar saddex noqonaysa oo xoolaha dayntii baa laga bixinaya mar haddii maydkii laga diyaariyey ciddii wax gaar markaa u xaqeedu ugu tacalluqaya inaan la siiyey oo labadaa qodob ayna dhaafeen qodobka saddexaad wuxuu noqonayaa daynta iyadu iska sii daysan ee dimada lagu leeyahay maydka taasi baa laga bixinaya ama mid xaq alle kaga waajibtay ha noqoto ama mid xagga bani aadamka lagaga yeeshay ha noqoto tay doonaysa baa noqoto uma wasiyatin qodobka afraadna waa dardaaran biuluin waxa weeyaan uu dardaarmo ulus iyo fa aqala wixii ka siiya oo liajnabiyin usugnaatay dardaarankaasoo usugnaaday liajnabiyin qof ajnabiyana usugnaaday oo aan waaris ahayn maanta ajnabiga waxaa looga jeedaa cidba ha isugu xigeen hadduu doonayaan waa ciddii aan dhexlaynin ciddii aan dhaxal ku lahayn baa looga jeeda ciddii aan dhaxal ku lahayn ayaa looga jeeda haddii doona walaaladii ha noqday walaaladii haddaanay dee dhaxal ku lahayn oo aabihii dhaxlayo masalan ajnabi bay ka noqonayan uma intaa kadib wasiyatin ayaa qodobka afraada dardaaran oo biulsin la dardaarmo iyo faaqalla wixii ka sii yar liajnabiyina usugnaatay taasoo cid markaa waxa weeye usugnaatay aan dhaxal lahayn waliirin maa fadal ay wamaa fadala wixii intaa ka soo hadhay liirin buu usugnaaday dhaxal wixii intaa ka soo hadhay marka intaa laga yimaado wixii ka soo hadhay waa dhaxal oo waxa ugu horeeya wixii caynulmaal markaa ku tacalluqaya ayaa kow ka ah waxaa markaa ku xiga mu'natu tajhiiskii maydka in laga diyaariyo waxaa lambar saddex ah daymankii kale lagu lahaa in laga bixiyo waxaa lambar afara wasiyadii iyo dardaarankii ulu ka yaraa ul afwan ulu iyo wixii ka yar baan ujeedaa ulu iyo wixii ka yar ahaa ee weliba ajnabi usugnaaday cid aan dhaxal ku lahayn hadday taa tahay iyadana waa la fulinaya wixii intaa ka dambeeya unbaa dhaxala ama haddii waxa weeyaan masalan ay ulu ka badan tahay wasiyadu ama ay u sugnaato warasada xaaladda noocaasiyo waxba kama jiraan oo lama fulinayo allahuma ilaa dad dee dadkani tasarufkoodu wada fulaya inay yihiinoo iyagu ay fuliyaan mooyaane oo hadduu masalan nisbi oo kale dardaarmay ciddii muwaridka ahaa ee la dhexlayay ee dhaxalsiiya ahayd hadday dardaarantay masalan nisbi oo kale oo dadkuna dad qawlkoodu wada fulaya yihiin hadday yidhaahdaan u daayo oo sidoodaa ku fuliyaan way fulaysaa laakiin markaa lafteeda mawasiya lagu magacaabayaa inta uluska ka dheeraadka ah mise cadiyo iminka la bilaabay baa lagu magacaabaya ahlulcilmigu labada qowlba waa tegaya dardaaran loo dardaarmo cid wax dhexlayso ay fuliyaana ma jiro ilaa fii suuratin waaxida hal suuro oo qura ayay ahlulcilmigu yidhahdaan waa la fulinaya oo wasiyada waaris loo dardaarmay inta kale wax la fulinayaa ma jirto taasina markaad si u eegto suurada guudun bay wasiyo ka tahay wasiyo markaa si xaqiiqa ama ah oo waxa weeyaan bay yaahdeen haddii shaksigan dardaarmaya dadkii dhexlayay qof kastaaba nasiibkuu lahaa uu siiyo oo masalan haddii shayga la dardaarmo bacda almowt lagu xidho lagaa markaan dhinto sidaa hala yeelo iyo qofku maradulmowtkan uu u dhimanayo wixii uu bixiyo waa isku xukun oo markanuu sakaraadayo ee uu laakiin caadiga yahay wixii uu bixiyo iyaada hebel kunkaa dollar u dhiib iminka kaa kalena labadaasi isagoo markaa sidaa u nool laakiin xanuunkii la liitaa waa isku xukun xukun wasiya waxba la siinaya marka waxa yahay hadduu sidaasoo kale yeelo iminka yidhaahdo masalan war haddaan caawa dhinto intaasaan ka tegaya adduunaha masalan waaba lacagba dabeedna qaabkii dhaxalkaba uu dhigo noloshaba isku dhaxlo war adiguna intaa qaado adigu shantaa kun baad inaanay leedahay inankuna toban kun buu leeyahay adiguna wakaa saa ugu kala dhiibo oo uu dhinto sideedaa loo fulinayaaba yahay waayo dee awalba dardaarankan waxaa laga cararayay in allaha qad acdaa kula dii xaqin xaqahu falaa wasiyata liwaarisi ilahay qof kastaba xaqiisa waa siiyey marka wax waxa weeye mid kastoo xaqle alla xaqiisa waa siiyey cid markaa wax dhaxlaysa wax dardaarana male arrintu saasay ahay
marka mar hadduu iminka xaqiisii uun siiyaan waxba ugu darin qofku dulmiye aanu jirin haddaad maqashaba yaadeen dardaaran waa aris loo dardaarmay oo fulay waa kuma waa masaladaasu qaabkaasumaa looga jeeda qaab kale loogama jeedo lakin dardaaran kaleo la fulinayo oo loo dardaarmay cid dhaxalle oo fulaya haba yaraatee ma jirto halkaa inoo jirto alla subxana watacaala
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد قال الناظم رحمه الله تعالى رحمة واسعة باب أسباب الإرث وهي ثلاثة نكاح ونصب ثم ولاء ليس دونها سبب باب موانع الإرث ويمنع الإرث على اليقين رق وقتل واختلاف الدين باب أركان الإرث ووارث مورث موروث أركانه ما دونها توريث باب شروط الإرث وهي تحقق وجود الوارث موت المورث اقتضاء توارثه يعني إن شاء الله تعالى weli waxaynu ku jirnaa qaybihii ka hordhac ahaan u noqonayay irsiga laf ahaantiisa sida axkaamta kale ee shariicadaba ay u leedahay asbaab ama arrimo muqadimaad u ah ama asbaab ha noqoto ama shuruud ha noqoto ama arkaan ha noqoto ama mawaanic ha noqoto ama wax irsiga oo kale la odhan karo muujibaat tawaquf waxyaaba waajibsan kara in arrinta laga joogsado oo bal dib loo isaga taago birkaba ha noqotee waa uu leeyahay irsigu marka masale ahaan waan baraarujinayaa oo shalay aan tilmaamay adugu lama imaamna aan isku bedelay hadalkayga sidaa ka muuqata oo kolley aan iminka maskax ahaan kasii xasuusnahay mar aan iska yaro taagi jiray masalada ku saabsanayd tajhiiska zawjada ee ninku uu diyaarinayo saddexdii madhab ee ahlulcilmigu ugu kala baxeen ee shaaficiyadu ay yidhaahdeen ninka ayaa lagu leeyahay gabadha tajhiiskeeda iyo inuu diyaariyo oo mugnatu tajhiiska bixiyo xanaabiladuna ay yidhaahdeen maya ee laguma laha halkaa markaynu maraynay xanafiyada iyo baynu israacinay maalikiyada oo aynu nidhi iyagu waxay leeyihiin mutlaqan waa lagu leeyahay sidaasaynu ka cabirnay haddaba halkaa kelimad baan ka baraarujinayaa oo maalikiyadu xanafiyada ma raacsana ee xanaabiladay raacsan yihiin kelmaddaasi baa sifo khadaa u dhacday oo maalikiyada afarta madhab maalikiyada iyo xanaabiladaa israacsan oo leh haddii haweenaydu dhimato ninka laguma laha mu'natu tajhiiska laguma leh xanafiyaduna meel gaaray taagan yihiin shaaficiyaduna meel gaaray taagan yihiin shaaficiyaduna waxay leeyihiin marka uu ninkani muusir yahay ee uu hodan yahay ayaa lagu leeyahay mu'natu tajhiiska hadduu mucsir yahay waxba laguma leh xanafiyaduna waxay leeyihiin mutlaqan baa loogu leeyahay oo xitaa wax kale hadduu waayo intii uu haweenayda xoolaheedan uga heli lahaa masalan irdiga wax ka sii bixiyo oo halkaa hadhow ha laga jaro laakiin mutlaqan isagunbaa mar kastaba lagu leeyahay markaa maalikiyada iyo baynu shalay israacinay xanafiyada laakiin saxiixu waxa weeye maalikiyadu xanaabiladay raacsan tahay kelmaddaasi waa min baabi tambiih maanta waxaynu ka bilaabaynaa baabu asbaabi alirdi asbaabta wax lagu dhaxlo baabkeedii haadaa maxallo naadimku wuxuu yidhi raximah اllahu tacaala raxmatan waasica wa hiya alaaثaة nikaaxu wanasab uma walaaءu laysa duunaha sabab wa hiya asbaabulirhigu alaaثatun saddex weeye asbaabta irhiga keensata ee laisla ogol yahay ee mujmaca lagu yahay waxa weeye saddex nikaaxun guur oo wuxuu ugu hormariyey guurkii iyo wa nasabu nasab ayaa uu ku xejiyey oo tii labaadna nasab buu ka dhigay uma intaa kadib walaa-un baa markaa raacsan welihii oo ninkii waxa weeyaan wax xoreeyey faa'iidadii uga soo noqonaysa ee sida nasabka oo kale ahayd ee walaaga la odhan jiray ee dhowaanshiyaha iyo qurbiga faa'iidaynaysay taasi baa ku xigta laysa ma aha duunahaa iyada sokodeed sababun wax sabab ahi ma aha intaa wixii ka soo hadha sabab maahabu wax sababa oo qirsi keensanaya saddexdaas sokadood ma jiro markaa saddexdii la ysku waafaqsanaa ayaa uu tilmaamay oo ah in waxaan dhaxalka keensaday ay tahay labadan qof inay xaas iyo markaa waxa weeyaan zawjiya ay dhex martay iyo in meeshii xigaalnimo jirto oo nasab jiro iyo inay xorayni meeshii taallo oo shaksigani markaa nacmatulwalaadi uu ku leeyahay oo markaa cidqigii uu xoreeyey uu midhaheedii maanta guranayo waxaan ugu soo hormariyey saddexda sababood nikaaxa nikaaxu dhinac markaad ka eegto sababkiisu ma xoog badna marka dhinac laga eego waayo waa sabab qaari ah oo wakti dambe soo dariyey oo qofku de isaga oo aan waxaasa lahayn ayuu dhashay dhinac labaad marka laga eego waa wax zuuli kara oo dib ka baabi'i kara labadii qof ee masalan shalay ninkii gabadha isu ahaa berri ka maalin ay kala tegi karaan sida awadeed bay soomaalidu ka cabirtaa dhaxdin oo bimacnaa arrintu inaanay arrin joogtaa ahayn dhinac kale marka laga eego waxa weeyaan nikaaxu waa waa taag daran yahay oo dacfi baa ku suganoo ciduu wax yeela oo xajbi ku sameeya oo uu dhaxalka ka riixaaba ma jiro baawarba ma leh awoodu wax ku riixo oo bimacnaa uu cid isqaadin ku sameeyo oo meesha ka rido ma leh dhinaca waxoolaa dacfi baad ka dareemaysaayo waxaad is odhanaysaa intee nasabka ayaa ka xoog badane lasoo hormariyaabay ahay dhinac kale marka laga eegana waa xoog badan yahay oo sidanuu naadimku u hormariyey waa uu ku saxan yahay inuu nikaaxa hormariyo sababkuna waxa weeye horta waa marka koobaade maanic wasfi ah oo bimacnaa cid kastaba rigi karoo ku quma mooyaane ma dhaco oo quwadiisa waxaa ku tusinaysa labada zawjayn hadba ka jooga ma dhaxal waayo oo dhinacaa qawi buu ka yahay waa midda labaade labada dhinacba dhaxal buu u faa'iidaynayaa guurkani oo ninkuna gabadha wuu ku dhaxlayaa guurka sababtiisa gabadhuna ninka way ku dhexlaysaa bal iskaba dhaafe iyadoo waxa weeye aan isla guri gelin oo hadday doonaan aan isba arag aragtida waxaan uga jeedaa indhaha inay kulmaan iska daayo xitaa indhahoodu aanay is arag waxay odhan jireen filin kama daawan iska daa wax kale yani iyagoo qaabkaasi ah ayaa haddii laysku xidho oo ay sidaa iskaga raalli noqdaan in laysugu meheriyo ay isdhexlayaan dhinacaana quwo iyo xoog buu ka faa'idaynaya oo labada dhinacba wuxuu ka keenayaa dhaxal laakiin nasabka oo isagu aan waxa weeyaan siladiisa iyo xidhiirkiisu go-aynin dee waxay noqonaysaa isagu ilowbaylow labada dhinacba dhaxal kama faa'iideeyo ee mararna wuu ka faa'iideeyaa waa laga yaabaa labada qof ee isku nasabka ahi midba midka kale inuu dhaxlo waktiyada qaarkoodna dhinac qura ayuu dhaxal ahaan ka faa'iideeya oo tusaale ahaan inantu inaadeerkeed ma dhaxasho laakiin inanku inaadeerkii waa dhaxlaa inantu adeerkeed ma dhaxasho laakiin odayga adeerka ahi inanta markaa uu adeerka u yahay wuu dhaxlaa inanka eedadii ma dhaxasho laakiin inanku eedadii waa dhaxlaa marka dhinacyadaa laga eego waxaad arkaysaa nasabku inuu dhinac wejigaa haddii laga eego uu ka daciifsan yahay oo ilowba ilow isaga axadu zawjayn haddii midun joogo dhaxal waa leeyahay oo labada jaanibba dhaxalku waa ka imanaya mana dhacayo laakiin nasabku way dhici kartaa dadka wax ku dhaxlayaa waxay u qaybsamayaan qayb labada jaanibba oo labada qof ee nasabka ahay labaduba isdhaxlayaan iyo qayb dhinac qura un wax ka dhaxlayaan iyo qayb aan dhaxal waa-in iyo qayb dhaxal weydo markay doonto dhacdo dirkaba uu yeelanaya had iyo jeerna waxaa looga hormariyaa oo nikaaxa loo soo hormariyaa oo nasabka loo dambaysiiyaa tafaariicdiisaa badan oo maadaama ay badan tahay tafaariicda iyo faracyada ka baxaya nasabka ayaa had iyo jeer fuqahadu markay ka hadlayaan baabkan irdiga ay dibdhigaan marka sababka koobaad ee wax lagu dhaxlaa waa nikaaxa sababka koobaad ee wax lagu dhaxlaa wanaagana adigu almuhim wuxuu u dibdhigay dee sababkiisa iska dambeeya waana ka daciifsan yahay kuwan kale sidaa wadeed buu dibdhiga saddexda sababood haddaynu kala qaadno ka koobaad oo nikaaxa ah horta nikaaxani bishardi waa inuu nikaax saxiixa yahay oo nikaaxa nooca baatilka ah ee biitifaaqi ahlilcilmi aanay waxba ka jirin iyo ka faasidka ah cuquudda kaleu la mid yahay oo cuquudda kaleba faasidkeedu ma faa'iideeyo markaa samaradii ka dhalan lahayd lagama helo iyo masalan shubhada haddii gabadhan loogu tegay shubho oo ninkii ilmuhu asi markaa uu gaadhayo oo uu ku abtirsanayo balse aanay meeshii nikaax jirin intaasoo suuro midnaba dhaxal ma keenaye nikaaxa saxiixa ee dhabta ah ama gurigal ha jiro ama yuu jirine ka dhaxal ka faa'iideynaya kaawo marka ugu horreeya ka faa'iideynaya dhaxalka waa nikaaxa markaa saxiixa ah wey ama nikaaxu hadduu baatil yahay ama faasid yahay waxa weeye ma keenayo wax dhaxala waana ka dee wax maanicahi aanu ku qumin sida asbaabta kale ba aynuu tilmaami doon oo ma min sabab oo dhaxal keensadaa ma jiro ilaa waxa dhici karta in waxa weeye mid kastaba maanic ku qumo oo axadu zawjayn labadii isqabay haddii midkood masalan midka kala dilo ama ay kala diin yihiin de isma dhaxlayaan siaynu dib ka arki doonno mawaanicda ee sababkaasi hadduu yahay khaalin min almawaanic hadduu yahay mid mawaanic ka maran waxay noqonaysaa inuu faa'iideeyo waxa loo yaqaano irdiga oo dhaxal buu faa'iideynaya walakum nisfu maa taraka aswaajukum yani ila akhiri aayo oo walahuna rubcu mima taraktum iyagana laga bilaabay dumarkii marka waxay noqonaysaa dee dumarkii hadday ismu zawjaba qaataan xaasnimaba ay ku magacawmaan ama ninkii uu ismu zawj qaato oo sayba uu ku magacawmo inuu markaa dhaxlayo afadiisa waa nasab ta kalena ee markaa sababka kale wax lagu dhaxlaana waa nasab nasabkiina waxaa looga jeedaa ciddii ay idi jamciso wilaada dhalmo wa itisaalu bayna insaanayn bisabab alwilaada waa xidhiidh markaa laba qof ka dhexeeya oo dhalmo sababkeed markaa kaga dhexeeya sawaaun kaanat qariiba am baciida ha noqoto qaraabadaasi mid dhow ama mid dheer waynuna arki doonaa oo inta waxa weeye wax dhaxlaysa ee nasab ahaan wax ku dhaxlaysa waxay noqon doontaa marka firo adigu noqonaysaa ilaa koob iyo labaatan qof marka shan iyo labaatan haddii aynu ka dhigno tirada rag iyo dumarka hadaynu isku soo ururino oo aynu ka dhigno toddobiyo toban oo toddoba dumara iyo toban nin aynu ka dhignana labada sababood ee kale midba laba qofunbaa wax ku dhaxla waxay noqonaysaa markaa lafteedana inay saddex iyo toban nasabkii usoo hadhaan marka dadkan wax dhaxlaya majooratigoodu ama say u badan yihin waa nasab saddex jiho uun bayna ka imanayaan usuul oo ah ciddii maydku uu ka soo jeeday ee uu ka farcanaa iyo furuuc oo ah ciddii maydka ka farcan iyo xawaashi oo ah ciddii maydka waalidiintii ka farcan ciddii maydka waalidiintii ka farcan waalidiintu ama dhadig ha noqoto ama lab ha noqoto oo macnaha kuwa dhadigka ka farcani wax ma wada dhaxlaan laakin calaa sabiili taqliib baynu uga jeednaa qayb ka mid a wax dhaxlaysa oo masalan walaaley hooyo oo kale dee hooyadun bay ka farcan yihin waana xawaashidii waxna way dhaxlayaan marka saddexdaa jiho un bay ka imanayaan nasabkan aynu tilmaamaynaa ama waa kuwii waalidiintaa dhaleen oo aabbaha iyo hooyada iyo masalan awowga iyo ayeeyada ayaa dhalay ayeeyaduna ciday dhalaysaa waa hooyo un dee lacag kala dhali maysa waayo habaryarahan kale iyagu waa ka baxayaan meesha xawaashibayna waxay noqonayaan markaa dawil arxaam marka waa waalidiintaa ciddii ka farcan iyo oo weliba cid kooban oo aan dee hadhow waalidiin oo dhan wax farcan ma jeedno aynu hadhow tilmaami doono haddii loo baahdo dawaabid ahaan inaynu ku tilmaanana aynu ishaari doono iyo cidda labaad oo ah ciddii ka farcan adiga kaa farcan oo maydka manaa laf ahaantiisa maydka laftiisa ka farcan iyo ciddii waxa weeye maydka laftiisu uu ka soo jeedo waa intaasu waa usuul furuuc iyo xawaashi waa saddexdaa saddexdaasi bay noqonaya oo masalan raggii oo kale usuusha waxa wax dhaxlaya kullu dakarin lam yudli biunha usuusha maydku ka soo jeeday ragga ah waxaa wax dhaxlaya cid kasta oo maydka markaa aan dhadig ugu soo dhawaanin cid kastaoo maydka aan dhadig ugu soo dhawaanin oo usuul ah marka waxay noqonaysaa waa aabbihii iyo aabayaashii bs taasi waa aabbihii iyo aabayaashi xagga lab marka laga eego waa aabbaha iyo aabayaashi oo bimacnaa awow awowgii waa aabba iyo awow intuu doonaba kor aw oo bimaxdi dukuur macnaha la barax tiran kor ugu baxaya dhadiga usuusha ah ee wax dhaxlayaana waxay noqonaysaa waa kullu unhaa lam tudli bidakarin qablahu unha waa mid kastoo dhadig oo aan ku soo dhawaanin mid laboo dhadig ka sokeeyo mid laboo dhadig ka sokeeyo bishardi waa inaan kusoo dhawaanin ee iyaguna waa inay bimaxdi linaas noqdaan oo hooyada hooyadii hooyadii macnaha ay sidaa u baxaan ama mid wax dhaxlayoo lab oo aan dhadig ka sokaynin waa inay kusoo dhawaata oo aabbaha hooyadii hooyadii hooyadi waa inay qaabkaa noqotaa ama ayeeyadaa hooyadii hooyadii hooyadi macnaha waa dariiqadaa martaa furuucdiina dee waxa weeye maydku wixii uu dhalay iyo wixii inamadiisu dhaleen oo weliba ilowba ilow macnaha faraca ugu hooseeya mooyaane inta kale ay bimaxdee dukuur tahay la barax karaan macnaha waa inanka iyo cidduu sii dhalay labiyo dhadigay doonayaan ma ha noqdeen iyo cidduu sii dhalay oo labka oo qura ka farcan bimacnaa ciddan dalmadu ka farcanaanaysa waa inay laba u noqotaa ee inanku inantuu dhalay cidday sii dhashay bimacnaa ma geli doonto sidaynu dulka arki doono hadii ilaha idmo insha allahu tacala waxaa ku xigaya dee dhaxalku mid kastaba ama shaksi kastaba isagoo faafaasan buu inoo iman doonaa laakiin waxaa ku xigaya walaagii oo sababka saddexaad ee uu tilmaamay waa walaag waa ciddii wax horaysay muctiqii wax xoreeyey catiiqa uu xoreeyey qofkii uu xoreeyey labiyo dhadi kuu doobaha noqdee cidduu xoreeyey wuu dhaxlayaa haddii cid kale oo bimacnaa ka xigta loo waayo qaabkay isu xijaabayaan hadib baynu ka arki doono haddii cid kale oo markaa ka xigta la waayo oo qofkii cid casaba'aba loo waayo oo dhaxlaysa xigaalba markaa loo waayo kii xoreeyey ee waxa weeye isagoo cabdan mamluukan laa yaqdiru calaa shay ah addoon isaga laleeyahi oo isagu aan waxba mulkiyaynin ah ciddii xornimadiisa u soo celisay ee sababkanuu wax ku mulkiyey ugu sabab noqotay abaalkeedu waa haddii cid kale loo waayo inay iyadu dhaxasho hadduu cid kale sii xoreeyana oo isagu markaad xoraysay isna cid kale sii xoreeyana waxa weeyaan abaalkaagu wuxuu noqonayaa inaad markaana dhaxasho oo markaa lafteeda dhaxalkii waad yeelanaysa hadduu isagu cidduu xoreeyey shaksigani masalan wax dhaxlaya cidduu xoreeyey wuu dhaxlayaa cidduu xoreeyey hadday cid sii xorayso oo cid ka xigta la waayana wuu dhaxlayaa ciddan uu xoreeyey cidday sii dhasho haddii cid kale la waayana wuu dhaxlaya saddexda wajiba waa ku dhaxlaya oo ciddan uu xoreeyey hadday cid kale sii dhasho maca shuruudin macruufa fi kutub alfiqi oo insha allah markaynu masalada caadiya u marayno aynu tilmaami doono ayay waxa weeyaan markaa uu ku dhaxlaya kasaxaa wajibaa waxaan loo yaqaano cidqigu walaaguna wuu ka imanaya weliba waa baab aada waasaca baabka walaagu oo runtii ahlulcilmiguna alqaad badan iyo waxa weeyaan si badan ay u daneeyaan ee casrigeena markuu dee saaxadda ka baxay adoomaba markaa meeshii ay ka baxeen ayaa si yar laysaga hilmaamo o laga yaaba kutub badan oo casriga la alifo oo ku saabsan irdiga ama faraa'idka inaan lagu qorinba lakin halkii waa baab aad iyo aada muhiima insha allah waynuna tilmaami doonaa markaynu halkiisa ugu talino marka asbaabtu saddexdaasay noqonaysaa walaagana hal jibo oo qura ayaa asal ahaan dhaxalka keenta oo ah qofkan isagu waxoreeyey kan waxoreeyey ayaa dhaxlaya kuu xoreeyey laakiin kan la xoreeyey isagu dhaxli maayo waayo isagu dee abaalkuma laha qofkan xoreeyey isagu abaalkuma laha ee jaanib quraa dhaxalka uu ka imanaya oo ah kawa xoreeyey inuu dhaxlo kuu xoreeyey laakiin kii la xoreeyey kan xoreeyey haddii cid kale loo waayo isagu dhaxli maayo cala saxiix raajix ma dhaxlayo waanay dhici kartaa labadooduba inay walaa isku leeyihiin oo midba midka kale walaa inuu ku leeyahay sida masalan nin gaala oo dimi ah inuu dee addoon xoreeyo gaal dimi oo addoon leh inuu addoonkiisa xoreeyo kadibna addoonkii uu muslimo marka addoonkii waa muslim waa kan maanta muslimay walaagana waxaa kuleh addoonkan markaa saykan dimiga ah ee berigii lahaan jiray ayaa walaag ku leh welihii waa u sugan yahay iyadoo arrintii halkaa marayso ayaa kiina waxa weeyaan beledkii gaalada xarfiga ah iyo xaggaa haleelayo isna xaggaasu kasoo dagaal gala siduu sifo lagu qabtay ama cid kale ha qabato ha addoonsato dib isagu ha uga iibsado ama isaguba gaalkii berigii hore lahaan jiray ee xoreeyey gacanta ha kusoo dhiga e waxa weya gacantu kusoo dhiga markaasuu isagiina xoreeyey oo yonakii berigaan bay xoreeyey anigoo arrintu igu xuntaa markaasuu kanina muslimiin labadiiba muslimiin weeyaan maaragta mid kastaaba midka kale walaa buu ku leeyahay oo kanina berigi horaa la xoreeyey kana dhowaan waa tan markii gacanta uu kusoo dhigay uu xoreeyey masaa'ilka noocaasoo kale oo iska naadir ah way dhici kartaa walaagu labada dhinacba inuu dhaxal faa'iideeyo oo mid kastaaba isaguna uu leeyahay aniguna muctiq baan muctiqna waa kuu ahay oo waa anigu kii u xoreeyey baan ahay kii la xoreeyey cafiiqaaga ahaana waan ahay labada wejiba mid kastaaba muctiq catiiq inuu noqdo dabeedna midba midka kale dhaxlana waa suura laakiin asal ahaan walaaga hal dhinac oo qura ayuunbaa dhaxalka uu u faa'iideynaya walaagani ee labada dhinac dhaxal u faa'iideyn maayo si nikaaxa oo kale labada dhinacba uu dhaxal u faa'iideynaya masalan nasabkuna sidiisa qaalibka ah labada dhinacba uu dhaxal u faa'iideynaya